Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Jubbaland Ismaaciil Aadan Garas ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ka daafuray ololaha wacyigelinta tallaalka dabeesha. Kulanka daafurka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda iyo bahda caafimaadka Jubbaland xubno ka socday hay-adaha WHO iyo UNICEF. Dubad Cali Maxamed, madaxa booliyada gobolka ee hay-adda caafimaadka adduunka WHO, ayaa sharaxay tallaalka iyo sidoo kale dadka markaasi loogu talagalay.
waxaa maanta noo bilowday waxaa maanta noo bilowday ololihii ciribtirka cudurka dabaysha kaasoo dhammaan soomaaliya oo dhan ka socda welibana soomaaliya keliya aan ahayna etoobiya iyo kenya qaybo ka midana ay naweheliyaan sida aad la socotaan muddooyinkii u dambeeyey wildi boli viruskii waa la ciribtiray laakiin v d b v baa nagu harsaneed muddo toddoba sano ah ayadiina waxaan rajaynaynaa hadda inaan ciribtirno degmadan kismaayo waxaan rajaynaynaa in laga tallaalo sagaashan iyo lix kun oo cunugoo shan sano ka yar la siina labadii dhibcood ee n o b v twoga ahayd maantuu bilowday oo bishu ay tahay lix iyo toban february wuxuu soconayaa muddo shan cisho ah wuxuuna ku ogyahay labaatanka february labada kun labaatan iyo shanta insha allah waxaan rajaynaynaa inaan hawshaas ilaahay uu nagu guulayn doono waxaa naga caawiya oo arrintaas nagala qayb qaatay wasaaradda caafimaadka ee jubbaland iyo hay-adaha kale ee samafalka sida unisef wacyigelinta wadda Madaxa wacyigelinta wasaaradda caafimaadka Jubbaland ayaa dhankiisa daafurka tallaalka ka hadlay.
lix iyo tobanka bisha febraayo labada kun labaatan iyo shanta waxay wasaaraddu caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanayso hay-adaha bahwadaagta hay-adda unicef iyo w h o ay ka daafurtay magaalada kismaayo ololaha tallaalka ka hortaga iyo ciribtirka cudurka dabeesha kaasoo ka bilaabmay saakay dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland tallaalka waxa uu soconayaa maalmo kooban waa wuxuu bilaabanayaa lix iyo tobanka maanta bilaabmay wuxuuna ku egyahay labaatanka bisha febraayo labada kun labaatan iyo lixda meeshaas waa shan maalin tallaalka waxaa la siinayaa cunug waliba oo ka yar da-da shanta sano ee jooga deegaanada dowlad goboleedka jubbaland degmooyinka iyo deegaanadaba tallaalka noociisa waa noocii afku dhibcinta marka waxaa kaloo ka horreeyey maanta oo aan daafurayna tallaalka waxaa ka horreeyey ololihii wacyigelinta oo bulshada lagu ogeysinayey maxaa la dhihi jiray inuu tallaalka bilaabanayo nuucuu yahay muhiimadda tallaalku leeyahay dhammaan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland oo taageer ka helaysa hay-adaha bawadaagta laha waxay fariinta ay gaarsiisay muddo laba maalin ay sii waday in uu tallaalka bilaabanayo ay bulshada gaarsiisanaysay marka waxaan leenahay waalidiinta ee ku dhaqan maxaa la dhihi jiray deegaanada dowlad goboleedka jubbaland inay caruurtooda markana ay tiimimka tallaalbixiyaasha ee wasaaraddu soo dirtay inay u fududeeyaan in caruurtooda tallaalka ay gaarsiiyaan